maanta oo jimca waxay ahayd maalintii ugu horreysay oo xorriyaddooda dib loogu soo celiyey dad badan oo degan xaafadaha flemington iyo weliba norad melbourne gaar ahaan saraha dhaadheer ee dowladda xanibaadaha laga qaaday sideed ka mid a sagaalka sarood ee dhaadheer ayaa macnaheedu yahay in dadka xaafadahaasi degan hadda ay la mid yihiin reer melbourne intooda kale oo markaasi xanibaadaha xanibaad la mida magaalada melbourne inteeda kale hadda ay saaran yihiin balse loo ogolaaday inay dibadda usoo baxaan oo waxyaalaha daruuriga ay markaasi soo iibsan karaan xarunta amsa oo ku taala xaafadahaasi ayaa baryahanba waday dadaal ay ku taageereyso dadka xanibaadaha adag lagu soo rogay ee xaafadahaasi degan haddaba maanta oo aanu booqanay xaruntaas ayaan waxaanu soo wareysanay howlwadeenada meeshaasi ka shaqeeya iyo dhalinyaro badan oo markaasi tabarucaad si ah ugu shaqeysa bulshada waa kuwan qaar ka mid a hadaladoodiina anigoo ah cabdinaasir cigaal waxaan ahay madaxweynaha qowmiyada afrikaanka wadanka australia shaqadii aan halkaan aan ka qabanay waxay ahayd inaan caawino walaalaheyna afrikaanka ama qowmiyadaha kale oo ku xabnibnaa sagaalkan tower gurmud dheer iyo shaqo fara badan iyo dadaal fara badan xagga miidiyaha xagga waxqabadka intaba wakti badan iyo enerji badan baan gelinay in dadkan xorriyaddooda la siiyo meesha aysan ku yalacmin waxaa ka mid ahaa in aan afar iyo labaatan saac aysan raashinka uusan ka go-in aysan daawada aysan ka go-in oo aan ka caawino ii sheeg mental health mental health care oo oo mataqaana ii sheeg maxaa la oran jiray counseling oo over the phone aan u sameynay maanta halkan waxaa ka socda waa buushkii ugu dambeeyey waaye macnaha ii sheeg waxaan rabnaa in aan aan diyaarino dadka waxaa haray kaliya taawadayaashii waxaa ka haray hal dabaq oo teritory alfa street baa ka haray kaasaan rabnaa in aan dadka ku jiro aan caawino ilaa mataqaana ay sheeg afar toban bir kaga dhammaanayso sidii gurmudka kale aan wadnaba aan ku wadno hoshadeedii asalaamu calaykum aniga magacayga waxaa weeye yasaac waxaan ahay executive director of amc youth connect laakiin ilaa inta uu socday programkan lagu caawinayo dadka ku xirnaa buildinada aniga waxaan ahaa qof ka mid oo building ku xiran telefonka iyo waxaan kala shaqaynaya iyo emailada iyo waxaas laakiin shaqo fiican am sameeyeen maanta waxaan joogaa amsa centerkiisaa joogaa you can imagine waxaa fiilgareynayo tiimkii aan aan aan aan isla shaqayn jirnay baa hadda join gareeyey ayakaan shaqada isla wadnaa maxaa la yidhahdaa shaqo fiican bay sameynayaan waa kaasa aad baan ugu faraxsanahay inaan maantay amse joogo tiimkana join gareeyo shantibar waxaa igu darnaa xirnaa saradaydii aniga waxna maanan ogeyn anoo hoos soo degay baa boliisa meel kasta arkay waxaa moodinay qofka la raadinayo inaan iska baxaan damacay oo liigu dhegay dal waxaa ku dhahay yugas lukis qof kala raadinaysaan aniga ba iyo qofka raadinaysaan waxay ku dhahay lolo meesha dhawaa la haray aduu anyway waxaa kaloo igu darnaa adeeg ma haysanin like marka caanaha xataa ma helin ilaa ay amsa noo soo deliver garaysay insha uga mahadnaqeena maasha allah so adu two days waxaan amaana haysanin amsaana na caawisay ilaahay khayra siiyo iyo tiimkaba waan uga mahadnaqayaa shaqada ay hayaan communitygana u hayaan asalaamu calaykum cali magacayga waxaa la yidhaha cali amsaadka waxaa imaan shanta beri oo lasoo dhaaf waxaa la keenay waxaan cadad lahayn cunnada iyo macnaha alaabta la keenay khudaarta iyo dadka volunteerka imaanayo dabadda ka imaanaya iyo baabuurta imaanaysa meesha ku dejinaysa waad aragtaa malayna shalay iyo daraadii shaqo badan baa la qabtay meeshaan hadda arkaysid markii labaad ay buuxsanto weeye oo laga guray markii labaad oo inta buuxsanto la baneeyey waa baarkinka gadaal sidoo kale way buuxdaa ilaa hadda way buuxdaa hawl adag baa ka socota meeshaan qashinkii nadaafadii in dadka soo gelayay iyo dadka baxaya hayjiinkooda la ilaaliyo sumcadda masaajidka iyo dadka soomaalida meesha joogta in la ilaaliyo hawl adag baa ka socotay runtii dad badan oo ajnabi oo aan soomaali ahayn iyo dad soomaaliya oo annagu aan ka mid nahay ayaa hawshaas isku xilqaamay meesha waxa ka maqan waxa weeye qaybtii dadka isku sheega liiderska oo soomaalida ka mid ay qayb ka tahay ilaa hadda cid kama hayno cid macnaha shaqada wax ka qabata cid u hadasha cid organize garaysa ma jirto mid mid waxaa ka maqalnaa raadiyaha iyo facebook iyo ka hadlaya oo dowladda maasajkeeda soo gudbinaya laakiin aawaya ma halkan yimaadaan halkan weye meeshii loo baahnaa inay dadkooda wax uga qabtaan marka sheekh cabdinuur waa mahadsan tahay bal doorka culummada iyo arrimahan crisiskan oo kale markuu jiro dhacdooyinkan u dambeeyey soomaali ahaan muslimiin ahaan culummo ahaan maxaad ka leedahay waxyaalihii shantii beri u dambeeyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أن حسن وآد بعد ما هدسنتهاي horta ilaahay aanu mahad celinno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sidii la moodayey iyo sidii culaysku ay u dhaceen si aad uga sahlan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay marka wax u horeyseen leenahay ilaahay caza wajalla waanu mahad celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa in allah intii soomaali iyo cid kale muslim iyo gaal intiina garab istaagtay dhibka dadkan meesha ku jiray soomaali maynan wada ahayn dhibka la qaybsatay iyadana waanu mahad celinaynaa waxaan dhibkan maadaama uu madaxiisa hadda aad moodo inuu dhinac u dhacay tan oo waxa inagu hadhay hal cimaarada mooyaane intii kale uu dhinac u dhacay waxaad moodaa waxaad u baahan hadda in laga wada hadlaayo inay tahay sharciguna uu mar walba fiiriyahay wax soo socda maxaan ka samaynaa marka tan marxalad baa la soo maray dhib badan baa la soo maray dadku usbuuc bay xaraysnaayeen ha xaraysnaadaane dhibaatooyin fara badan bay la kulmeen oo kala duwan cunto la-aan baa jirtay war la-aan baa jirtay say wuxu socdaan aan la garanaynin baa jirtay arrimahaasna waxaa laga yaabaa dhibkoodu inaynan inaynan meesha ku ekaanin dad xanuunsan baa jiro oo xanuunkii laga helay qaar la qaaday isbitaalada la geeyey baa jira marka inta xanuunsanaysa horta allah ha caafiyo subxaanahu wa tacaala ilaahay baan u baryaynaa inta caafimaad qabtana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad kaamil iyo cimri dheer oo cibaado suuban ilaahay inuu siiyo waxay ila tahay waxyaalaha darsiga ah meesha inooga soo baxay community aan haddaynu nahay isku duubnida iyo qalboonaaga iyo walaaltinimadu iyo ahamiyadda ay leedahay waa inoo soo baxday iska warhayntu waxaa kaloo inoo soo baxday sharciga ilaahay markii aan lagu dhaqmin dhibka ka iman kara ilaahay subxaanahu wa tacaala nabibu inoo soo diray nabigu wuxuu ina baray cudurradu marka ay dhacaan sidan oo kale ih wixii la samayn lahaa buu ina baray haddii khilaafkii la sameeyo oon sharcigii lagu tallaabsanin ee lagu tunto ilaahay wuxuu ihi wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa fitno kuwii dhibka keenaya daalimiinta ah keliya aan ku ekaanin iska ilaaliya dhibkii kuma eka kuwii xanuunka qabay ee fidinayay kuma eka kuwo kale oo masaakiina oo dan yara oo jiran oo da'weyna ayuu cudurkii gaadhayaa intaasoo qof bay shaqala ani ku dhacday haddii laga yaabo ruuxu inuu ilaahay darti waajibkiisa u samayn lahaa oo uu waajibka sharcigu saaray uu samayn lahaa waxaa laga yaabaa dhibku inuu intan ka yaraan lahaa marka dhinaca sharciga waxaan fahanay xikmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo faray in la kala joogo markii xanuunkani uu dhaco in qofka xanuunka qabaaya uu is ilaaliyo iyadii bay dad badani ku xadgudbeen ama muslim hama noqdo ama yuuna noqonin madda culayska iyo eedda ma saarayna dadkeenna oo dadkeennu baxeen adduunka ma aynan ka soo qaadin xanuunku meelo kaluu ka yimid laakiin in la dhegaysto waajibka ayaa muhiima oo sharciga lagu camal falo haddana taasaan dadka u dardaarmaynaa war wuxuu ilaahay ina faray wa atiicu llaha wa atiicu rasuula buu ilaahay leeyahay ilaahayna yeela rasuulkana yeela ilaahay iyo nebigiisu waxay ina fareen aynu samayno oo ah aynu guryaha joogno ruuxayna dana ku qaban inuu ha soo bixin ha la kala durugsanaado wixii sharcigiina fareo nadaafadda ah ha la sameeyo intaas maan dardaarmaynaa waa intuu nabigu sheegay waa inta dowladdu rabto waa inta cudurka joojinaysa waa intuu ilaahayna fare oo weliba ilaahay ajri inagu siinayo maanta waxaan samaynaynaa waxaan diyaarinaynaa strategiga sagaalka maalmood oo soo socda buildingska inta badan waa la furay alfred street keliya harsan so waxaan diyaarinaynaa sidaan anford street u caawin lahayn iyo dadka buildingyada kale ku jira sidaan welfare serviceska ugu xiri lahayn hadday caawimaad u baahan yihiin hadday cunto u baahan yihiin and also dadka laga helay viruska inay gurigooda joogayaan iyo inay hoteelka rabaan inay aadaan waxyaabo badan baa process ku jira haddeertan we're just finalizing it today garta marka maanta maadaama saraha intooda badan ay fasax yihiin shaqadiinni maalmihii hore maxay uga duwan tahay waxay ugu duwan tahay alfred street keliya aan caawinaynaa markay noqoto cuntada loo geynayo iyo dadka u tagi kara kuwa kalena waxay u baahan yihiin welfare caawimaad so xoogaa saasa isku bedashay arrinta dadka dhan cunto looma wado dadka u baahan keliya loo wadaa healthcare serviceska dhakhtarada iyo nurseskana saa ugu xiri lahayn dadka laga helay xanuunka iyo dadka kale oo u baahan mental health support iyo age care support disability support waa garta maalmihii ugu horreysay qaladaad badanaa dhacay dad badanaa waxyaalo badan ka cawday maxaa ka barteen maxaa isbedelay waxyaaba badanaa isbedelay haddeertaan shaqada inta badan communityga wadda amsa shaqada loo dhiibay marka waa ognahay annaga dadkeen waxay u baahan yihiin sidaa u caawin karno that's why ay hadda uga fiican tahay maalmihii u horreeyey maalmihii u horreeyey governmentii keliya howsha waday hadda communityga waxay ka tahay liid oo og sida loo caawin karo dadkooda yes isa u kala duwan tahay maanta iyo maalmihii hore waa gartay ugu dambeynta marka waxyaalaha ugu badan oo cunto badan iyo alaabo badan baa halkaa taal waxyaalaha ugu badan oo aad dadka u geynaysaan oo siinaysaan maxaa ka mid ah maanta waxaan siinaynaa hilib iyo en, hilib iyo roti eggs and intaasa maanta rabna inaan siino because cunto badan baa loo dira had dadka cuntadu ay ka tira badatay um, meela kala dhigaa la la'yahay marka waxaan rabnaa hadda waxay u baahan yihiin kaliya inaan u dirno hadhatu isku imaano aan ka fakarno waxa kale ay u baahnaan doonaan markaas u dirayna insha allah maxamed eh, barnaamijka maanta maxaa kaaga baxa adiga hawsha ka socota annaga hawsha hadda inoo bilaabanaysaa ilaahay baa mahad leh maxaa la yidhahdaa dee koliti sidaad hore lagugu sheegayba dabaqyada badankood waa la furay hal dabaq kaliya naga xiran Een, maxaa la yidhahdaa dabaqaasaa hadda ugu dadaalayna waxyaabaha ay rabaan markay noqoto cunto cabitaan waxyaabihii marka horeba taba maxaa la yidhahdaa sidii nidaamka uu socday buu dabaqaas hadda ugu soconayaa Een, sida gabadha oo qofkii oo gabadha hore wareysatay oo kuu sheegtay ee, dabaqyada kaleeto dad badan baa hadeertaan u baahan caawimaad oo yacni xagga bini'aadanimo maxaa la yidhahdaa dad caafimaadkooda maa la yidhahdaa ama maskaxiyo ay waxgaareen baa jiro dhallinyaro badanoo xoogaa maaragtay weerartay baa jirto maamooyin iyo- iyo- iyo iyo aabbayaal xoogaa maaragtay isku buuqay baa jiro oo dad dhibaato weyn oo maskixiyan wax- hawshaan ay geysatay baa jirto marka een, arrintaas iyadaa baa hadda maxaa la yidhahdaa sidaan dadkaas ugu xiri lahayn dadka professionalska ama ku takhasusay arrimahaas maxaa la yidhahdaa maskixiyinta ama maxaa la yidhahdaa weferka baan ku xiriirinaynaa sida dhakhaatiirta oo kaleeto psychiatriska dadka la dhaho dadka dadka maxaa la yidhahdaa oo maskixiyan marka wax gaaraan la- la- traumatize maxaa la yidhahdaa noqdaan la dhilgareeyo oo wax u qabto Een, marka insha allah hawl- hawshu ma dhamma hawshu ma dhammaanin weli faro kama qodna maxaa la yidhahdaa weli waa soconaysaa Een, een, maxaa la yidhahdaa daal idmo marka insha allah dadaalku waa socdaa maanta waxay uga duwan tahay alxamdulilah dadka meelaha cuntooyinka la geenaayo oo maxaa la yidhahdaa hal dabaqaa hadeertaa noo haray hal dabaqaaskaa xiran kaasaa cuntada hadda la geenaya cabitaanka cuntada wax dadka u baahan yihiin dadka kaleetana maxaa la yidhahdaa oo maadaama adeed way soo degan karaan way soo adeegan karaan ilaahay fa mahadle oo maxaa la yidhahdaa eh, inta hadda waxoogaa maan- waxaa naga kala yaraatay orodkii xoogaa hadda moodaa in maaragtay oo naga kala yaraado hal dabaq keliya baa hadda markay noqoto cunto iyo waxaasayto aan ka fakaraynaa kuwaasina waxay ahaayeen howlwadeennada iyo dadka tabarucaadda uga shaqeeya xarunta amsa ee ku taala north melbourne